Daahir Lego Ibrahim waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ka codsaday bulshada iyo hay'adaha samafalka ah in loo dhiso dabakaayad yar ama in loo abuuro ganacsi yar maadaama uusan socon karin. Daahir Lego Ibrahim ayaa ah wiil sabool ah oo aan haysan maal iyo awoodba si uu ugu abuurto ganacsi yar. Daahir Lego Ibrahim ayaa raadiyo Beerlo uga warramay duruufta haysato isagoo bulshada ka codsaday in la soo caawiyo.
Magacayga waa Daahir Lebow waxaan ka mid ahay dhalinyarada ka mid a waxaan ahay nin naafa oo lug ka go-an lugtana waxay iga go'day xanuuno marka muddo afar sana ayaan isbitaalada Beledweyne aalay daruuf aad u weynayna isbitaalada ay ugu qabatay daawo la'aan marka waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta ah inay ii gargaaraan ma shaqaysan karo waxaan qaban karo ma lahan gurigaa iska fadhiyaa nin saaxiib ciyaalaan ahay marka ummadda muslimiinta waxaan ka codsanayaa ninkii loo gargaari lahaa ayaan ahay inay ii gargaaraan ay wax ii qabtaan ay wax kastoy igu caawini karaan inay igu caawiyaan hadday guriga dabakaayo iiga dhisi karaan hadday bil meel ii saari karaan waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inay ii gargaaraan nin naafaan ahay lug ka go'an lugta midigaan weliba ka go'anahay waana qofka meeshuu macnaha ugu dhaqdhaqaaq fiican yahay marka ummadda muslimiinta waxaan ka codsanaya inay ii gargaaraan shaqooyinka kaar ma qaban karo anigu gurigaba kama baxo marka biraan ku boodaa musqusha biraan ku tagaa shaqooyinka guriga dhismadoo kale kama qayb qaadan karo derbi ma dhisi kari shamiidda ma qaadi kari ma qaadaanaa tahaye adiga daruuf adduunyo waa i haysaa aniga inaa wax lii qabtaan u baahanahay waxaan codsanayaa inaa wax la ii qabto ka iyo dhibaatada i haysa anigaa og reerkayga iga haysa anigaa og nin labaatan jire oo reer leh oo ilmo leh oo shaqaysan karin qof kastoo buloo-aadane dhibkiisa wou dareemi karaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaasi oo qaba baahiyaha gaarka ah islamarkaana aan haysanin daryeel iyo danayn